بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى bاب التسليم سلاamo نqصigii cadayntiisiibu u baabaya xukunkiisa waxaan ku dhex jirnay abwaabu iqaamati الصalaaة oo sifadii salaada nebiga say ahayd sal اه l slam marka salaamo noqsigii ayuu baab ka dhigtay qaala wbiاlisnaadi qaala xadaثna mxamed bn cabdالlahi bni numayrin qaala xadaثna cmar bnu cubaydi wahuwa طanaafisiyu saduuq can abi isxaaqa wahuwa sabiiciyu camr bn cabdillaahi alhamdaaniy can abilaxwas can cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa nebiga yusalimu inuu salaamo noqsanayo can yamiinihi midigtiisa iyo wa can shimaalihi bidixdiisa xaggeeda u salaamo noqsanayo xataa yuraa ilaa la arko bayaadu khaddihi daankiisa ama dhabankiisa caddaantiisa ilaa laga arko assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh sidaa ayuu dhahayey macnaha lafdiga marka wabarakaatuhu madbuuca iyo nuskhooyinka kitaabka nuskho ka mid ah ma dhigayaan wabarakaatuhu bacdi nusakh ayaa laga sugay xaafid ibnu xajar nuskhadiisii sunanka sunankan ibnu maajahana waa ku jirtaa nuskhatu lxaafid sida talkhiisu lxabiirkaba ku sugan nuskho saxiixa ah oo la aqriyey oo alamiir asancaani ou raajicayna sida subul salaamka uu ku sheegayna sidaasaa ku taallay oo weliba riwaayatu cumara bni cubayd cinda bni khuseyma fi saxiixna saasa iyadana ku taalla yani riwaayada yani saxiix ibni khuseyma min riwaayati cumara bni cubayd wabarakaatuhu waa ku jirtay marka xadiidku waa saxiix sanad ahaan laakiin wabarakaatuhu iyada ziyaadadaas waa ziyaada shaada oo la gooni noqday cumar bni cubayd aطanaafisay can abi isxaaq laba shay marka in la fahmo waa muhiim meeshaan shayga koowaad waxa uu yahay wabarakaatuhu xadiidka inay horta ku jirto aslan iyo in kale waxaan sheegnay nuskhooyinka inay isku khilaafeen qaarna wabarakaatuhu waa qorayaan qaarna ma qorayaan sida xooga badanna nuskho ahaan waa sugan tahay waayo haddii mar nuskhadii ibnu xajar oo kitaabu sunan culummada nus nuskhooyinkooda iyaga waa waana muqaabalay jireen culumayna ku dul aqri jireen nuskhooyinka marka ahlucilmiga nuskhooyin saxanay ahaayeen marka nusqo ibnu xajar nuskhadiisana waa ku taallay alamiir sancaani isagana subulu salaamka sida uu ku sheegay saasuu tilmaamay ibnu khuseyma isagana fii saxiixihi isla xadiidkan cumara bni cubayd can abi isxaaq wabarakaatuhu buu sheegay marka baxhi waxa uu yahay wabarakaatuhu nusqooyinka see ku yahay marka wabarakaatuhu nusqooyinka waa ku jiraan mar haddii nusqooyin a-imo iyo ay sidaas ahaayeen qodob waa kaas qodobka labaad waxa uu yahay marka uu wabarakaatuhu xadiidka uu ku sugnaado yacni waxaan ujeedaa xadiidkan ibnu maajaha ku jiro wabarakaatuhu inuu inuu ku yani uu ku jiro uu ku qoran yahay marka aan soo ogaano baxdiga labaad wuxuu yahay min naaxiyati alxadiid lafdigan marka ma sugan yahay masma sugno yacnii lafdiga ha ku jiro ibnu maajaha laakiin saxiix ma yahay lafdigaani riwaayatan ma u ansaxay markaas marka cumar bnu cubayd aطanaafisi baa la gooni noqday ruwaadda kale o dhan ma sheegin wabarakaatuhu ayb jamaaca ayaa abu isxaaq ka warisay fara badan ma aynan sheegin wabarakaatuhu إlا ma ruwiya can sufyaan الthawriy cinda bni xibaan can اlfadl bni اlxubaab can moxamed bni kahiiri canhu wa hiya cindahu calى dalika fi الtasliimati الthaaniyati waay taasna ilaa hal riwaayo man halkaa riwaayo iyadana waxay magacaabaysaa salaamo noqsiga labaaday wabarakaatuhu ku jirtay yani waxaa kala duwan moogtaha wabarakaatuhuda hal salaamo noqsigay ku jirtaa iyo labadiiba waa ku jirtaa hadda midaan daahirka waxaa u muuqdaa salaamtiisa oo dhan wa barakaatuhu inay labada dhinacba ku jirto marka cumar bnu cubayda riwaayadan hadda la gooni noqday ee ilaa hal riwaayo maana oo abu isxaaq ka imaanayso middaasina tasliimada labaaday ku daraysaa wa barakaatuhuda iyada lafteedu waa khilaafsan tahay middaan waan ayb marka ziyaadada oo fi tasliimatayni wa barakaatuhu ibn xasmi fi lmuxalla waa ku wariyey min xadiidi abi duxa can masruuq can ibni mascuud min riwaayat ibn اlacraabi can اdabariy isxaaq addabari can cabdirazaaq biisnaadihi can abi duxa musanafkauna xadiidkaas ou ku jiraa dabaraanina waa wariyey walaysat fiihi hadihi ziyaada ziyaadadan marka aduu marka labada dhinacna shuduudaa ku jiro barakaatuhu labada dhinac loo dhahayo middan keliya lafteedana bacdi riwaayaadaa ku timid ayb marka xadiidkan waxaa laga qaadanaa kaana yusalimu mar haddii la yara horta salaamo noqsigu nebigu waa daa'imi jiray mar haddii uu daa'imi jiray xukunka salaamo noqsigu muxuu yahay tasliimta tasliimta xukunkeedu jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihin waa rukni arkaanta salaada ka mida qofka haddii uunan salaamo noqsanin salaadii ou iska tago ou iska baxo halkii uu fadhigii ka kaco isagoon tasliimo samaynin salaaddiisii waa ebir waa inuu ku celiyaa waxayna ka qaadanayaan tan kaana yusallimu daymuuma ayaa ku jirto salluu kamaa ra'aytumuuni usallina nebigu waa yidhi sal ll slam waxaa kaloo leeyihiin a'immada miftaaxu salaati طuhuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim salaadda waxaa looga xalaaloobaa oo wixii xaaraanta kaa ahaa ay kugu xalaaloobayaan salaadda dhexdeeda wixii xaaraanta kaaga ahaa waxay kugu xalaaloobayaan marka aada salaamo noqsi la timaado idan salaamtu waa waajib marka waa rukni arkaanta salaada ka mid ah adoo axaadiidtaas ay ka qaataan xanafiyadu ayagu waxay ku tageen tasliimtu inaynan waajib ahayn waxayna qabsadeen xadiid ibni mascuud uu warinaayo oo aakhirka laakiin mudraj ka ah tashahudkiibuu sheegay markaasuu wuxuu yidhi huma anta yacni haddaad intaa akhriso haddaad rabtana istaag haddaad rabtana yacni joog marka tashahudkii haddii uu soo dhammaado ataxiyaadkii uu dhammaado qofka waa iska bixi karaaba ay leeyihiin isagoon salaamo noqsaninba laakiin hadalkaas qeybtaas dambo ibnu mascuud waa mudraj waa mudraj oo min kalaami ibni mascuud ixtimaalna waa geli karaa macaani kalena waa ixtimaali kartaa looga tegi maayo marka xadiidta saxiixa nebiga ka ansaxday salى اllahu عalayhi wasalam wa bihi qaala xadaثana maxmuud bnu haylaan qaala xadaثana bishru bnu sariy can muscab bni haabit bni cabdillaahi bni الzubayr ninkan waa layin اlxadiid wa kana caabida rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iy bnu maaja can ismaaciila bni muxamed bni sacd bni abi waqaasin wa huwa hiqaة xuja can caamir bni sacdi can abiihi ana rasuula اllahi sal l slama kaana nebigu wuxuu ahaa yusallimu can yamiinihi wa can yasaarihi midigtiisa iyo bidixdiisaba waa u salaamo noqsan jiray ayb xadiidkan isnaadkiisa ninkaa muscab ibnu haabit baa ku jiro waa daciif laakiin waa la mutaabaceeyey oo xadiidka imaam muslim aa wariyey iyo nasaa-i min طariiqi cabdillaahi bni jacfar can ismaaciila bni muxamed bihada اlisnaad marka ninkii daciifka ah waa la mutaabaceeyey mutaabacu helay kanna waxaa laga qaadanaa labada dhinac in loo salaamo noqsado wa bihi qaala xadaثanaa caliy bnu muxamedin wahuwa طanaafisiyu qaala xadaثanaa yaxya bnu aadam qaala xadaثanaa abu bakr bnu cayaash wahuwa shucbaةu almuqri can abi isxaaqa can silata bni zufar can camaar bni yaasirin qaala kana rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusalimu can yamiinihi wa can yasaarihi midigtiisa iyo bidixdiisa u salaamo noqsan jiray xataa yuraa ilaa laga arko bayaadu khaddihi dhabankiisa caddaantiisa assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah ayuu dhahay ayib oo marka tane nebiga tanuu u badnaa marka labada dhinacba inuu assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah inuu u dhaho taas ayuu u badnaa rasuulka sal l slam jumhuurkuna marka taasaa lagu salaamo noqsanaa bay leeyihiin badankood isnaadka xadiidkan nusakha ibn sunan ibni maajaha way isku khilaafeen sida xaafid الzaylici ibnu xajar buusiiri iyo keyrkoodba ay ishaareen ay baraarujiyeen makhduudaadka waxaa ku taal silaة bnu zufar can camaar nusakh kalena waxaa ku taal silaة bnu zufar can xudayfa oo xadiidka yacni musnad silama wuxuu ka warinayaa camaar mase xudayfa nusakha waa isku khilaafeen wa fii musnadi xudayfata dakarahu bnu casaakir fi اlaطraaf abulqaasim ibnu casaakir aطraafku afarta sunan aطraafta oo u sameeyey kitaabkiisa musnad xudayfa oo xadiidkan kusoo qaaday oo sila can xudayfa ka dhiga can camaar ma ka dhigin kamaa fii nasbi الraaya xaafid ilmizi isagana tuxfatulashraafka sidaas ayuu yeelay oo min musnadi xudayfo ka dhigay ibnu xajar istidraag ayuu ku sameeyey oo marka yacni wastadrakahu caleyhi ibnu xajar fii musnadi camaar marka la joogo musnad camaar ayuu ku istidraakay xaafid ibnu xajar xaafid ilmizi kamaa fi nukati dhiraaf nukatu dhiraafka sida ku jirta wuxuuna u tiiriyey saaxibu tanqiix ibn cabdilhaadi ibni maajah ayuu u tiiriyey min xadiidi xudayfa isagoo ah wa qaala wuxuuna yidhi ibnu cabdilhaadi wayuujadu fii bacdi nusakhi waxaa laga helaa buu yidhi nusakha qaarkood ciwadu xudayfa xudayfa bedelkiisa amaar bn camaar bna yaasir ayaa laga helaa wayuujadu fii bacdi nusakhi ciwada xudayfata camaaru bnu yaasir nusakha qaarkood oo ibnu maajaha camaar bay dhigayaan buu yidhi wahuwa wahamun ibnu cabdilaadi waa waham buu leeyahy camaar waa khata xudayfo waa ninka xadiidka iska leh ayb sidoo kalena tirmidi fi lcilal اkabiir ayuu kusoo saaray min طariiq abi bakr bn cayaash bihada اlisnaadi can camaar raado nusakhu marka camaar miya mase xudayfa ay isku hayaan labadoodana xaysu maa daara wax dhiba ma leh hadduu camaar yahay hadduu xudayfe yahayba xadiidka waxba u dhibi maayo kaas ayib marka xadiidkan marka labada salaamo noqsi sifadooda ayuu ayuu tilmaama wa bihi qaala xadahanaa cabdullahi bnu caamir bni zuraarata wahuwa abu moxamed alkuufiyu saduuqun qaala xadahanaa abu bakr bnu cayaash can abi isxaaqa can burayd bni abi maryam wahuwa saluuliyu hiqat can abi muusa abu muusa alashcari qaala sallaa binaa caliyun cali ayaa na tujiyey yowma aljamal maalintii yowma aljamal salaatan salaad dakaranaa sala dakaranaa wuxuu na xusuusiyey salaata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam salaaddii nebigu na xusuusiyey buu fa imaa an nakuuna annagu inaan ahayn nasiinaha inaan hilmaannay wa imaa an nakuuna taraknaaha ama inaan ka tagnay waay waxaa ama waa ilownay ama annagaa ka tagnay yusallimu calaa yamiinihi wa calaa shimaalihi midigtiisa iyo bidixdiisa u salaamo noqsanaya marka salaanta midig iyo bidixba inay leedahay ayaa laga qaadanaya hadhow marka midee rukni ah mase labaduba waa wada waajib fuqahada waa isku khilaafeen xanaabilada waxaa mashhuur ka ah agtooda imaam axmedna riwaayo loogaga wariyey labada salaamba inay waajib wada yihiin rukni ay wada yihiin qofkuna salaada kama bixin ilaa uu labada tasliimba la imaado jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihin tan koowaad ayaa looga baxaa salaada oo qofkii waa ku taxallulayaa salaadiibuu yacni waa uga baxaa midda labaadna waa sunno waajib iyada ma aha intuu mid salaamo noqsado hadduu iska tago waa u gudantay ay leeyihiin hashaasaa ka gudayso tan labaadna marka waa sunno wacalaa haadaa marka masbuuqa qofka lagala hormaray salaada qeyb ka mida lagala hormaray goormou istaaga si uu salaadiisa u dhammaystirto shaaficiyadooda waxay leeyihiin ayagu salaada salaanta koowaad markuu imaamka la imaado salaaddii waa kawaa u kala dhammaatay imaamkii salaaddii waa ka baxay waa u dhammaatay waa istaagi karaa laakiin waaa waxay leeyihiin waxaa afdal ah oo fiican midda labaad inuu sugo markuu imaamkii labadiiba uu sameeyo inuu iska istaago khuruujan can ilkhilaafi sidaasna waxay u yeelayaan in khilaafka laga baxo waayo xanaabiladu waxay leeyihiin ayagu hadduu istaago salaantii koowaadou imaamku salaamo noqsada tii labaad asagoo samaynin ayuu masbuuqii kacay eber waayay leeyihiin salaadiisa ayb waayo imaamkiisiiu salaada kala hormarayba intuusa ka bixin oo iska istaagay isagii nacam marka si khilaafkaas looga baxo waxay leeyihiin waxaa wanaagsan in la sugo labadaba ha dhammaysto ayb meeshaa marka tasliimta hal salaama noqsima lagu gaabsan karaana baabka soo socda waaba kan banaan ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan liajli abi bakri liajli abi bakri bni cayaash almuqri qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man yusallimu qofka salaamo noqsanayo tasliimatan waaxida hal salaama noqsan hal xaba bis qofka samaynayo wabihi qaala xadaanaa abu muscabin almadiniyu axmed bnu abi bakrin qaala xadaanaa cabdulmuhaymin bnu cabaas bni sahl bni sacdin الsaacidiy cabdulmuhaymin ضaciif waayo rawaa lahu tirmidiyu bnu maaja can abiihi can jadihi ana rasuula اllahi sal l slama slama uu salaamo noqsada tasliimatan waaxidatan hal salaama noqsi tilqaa'a wajhihi hortiisa ayuuna u salaamo noqsaday yacni isagoo wejigiisa uu qiblada u jeedo ayuu assalaamu calaykum waraxmat ullah u yidhi isagoo qibladii marka hortiisa u jeedo bacdi riwaayad waxyaro isdadbay ayay leeyahy waxyar midig oo isagoon ka leexaninba jihadii uu u jeeday marka hal salaamo noqsi marka lagu gaabsanaa sidaas in la yeelo tilqaa'a wajhihi ayuu u salaamo noqsanaa waana iska kacayay leeyihi xadiidkan laakiin waa daciif cabdulmuhaymina ku jira wabihi qaala xadaanaa hishaamu bnu camaarin qaala xadaanaa cabdulmelik bnu muxamedin asancaaniyu sancadaani waa sancaau ashaam sancaau dimashqa waay ee sancaau lyaman ma aha ayb yan marka waxaa la yihaha cabdulmelik bnu muxamed alxumyariyu albarsamiyu min ahli sancaa'i dimashqa layin اlxadiid rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iyu wabnu maaja qaala xadaanaa zuhayru bnu muxamedin wahuwa atamiimiyu abu mundir alkhuraasaaniy riwaayatu ahli shaami canhu gayru mustaqiima zuhayr bnu muxamed sidiisa waa u hiqa laakiin markay shaamiyiinta ka warinayaan asaga oo arday shaamiyiina ay ka warinayaan aad waa riwaayadiisu ma toosna haddana marka waxaa ka warinaa waa shaami oo cabdulmeligan cabdulmelik ibni moxamed asancaaniy waa shaami sancadan ha ku qaldamin sancaa alyaman ha u malaynin sancaa u dimashqa waay ayb ya may may may asancaaniy waay sakaani ma aha asancaaniyu waay waana nisbatan ilaa sancaai dimashqa marka riwaayadaani marka maadaama shaamiyiin ay ka warinayaan hadda zuhayr xadiidkan marka sidaasuu daciif ku yahay can hishaami bni curwata can abiihi can caa-ishata ana rasuula اllahi sal l slam nabiga kaana wuxuu ahaa yusalimu inuu salaamo noqsanayay tasliimatan waaxidatan hal salaamo noqsi tilqaa'a wajhii hortiisa ayuu u salaamo noqsanayay xadiidkan ibnu rajab fatxulbaarigiisa wuxuu ku yidhi wakharajahu lxaakim xaakim baa soo saaray waqaala saxiixun calaa shardihimaa ayuu yihi xadiidku waa saxiix buu yihi calaa shardi lbukhaariyi wa muslim markaa buu ibnu rajab yihi wa akhطa'a fيma qaala waa ku gafeey yiri waxa u yihi faina riwaayaati shaamiyiina can zuhayri manaakiiru cinda axmeda wayaxya bni maciin wاlbukhaariyi wagayrihim intaas marka la fiirin maayo keliya zuhayrna bukhaariyo muslim waa u wariyaan cabdulmeliganna waa u wariyaan oo kale maanta ma la fiirinayn ayb weliba cabdulmeligan maba ahanba asaga dabcan bukhaari muslim maba u wariyaanba laakiin xataa hadday dhici lahayd in cabdulmelig ay bukhaari muslim u wariyaan laakiin zuhayr riwaayaadkiisa shaamiyiinta ay ka warinayaanna ay ka tageen laga tegay bukhaari muslim ay cileeyeen rijaasha la fiirsan maaye shuruudaa la fiirsana shardigii marka ay u dejiyeen oo ah zuhayr marka ay xadiidkiisa soo bixinayaan zuhayr ibnu moxamed waxay ka soo bixiyaan marka ay ka warinayaan hayru shaamiyiin ay ka warinayaan iyadoo marka shaamiyiin ka warinayo saxiixeynka maba ka soo bixinayaan marka haddii la yidhaha marka inta zuhayr iyo raawiga keliya la fiiriyo calaa shardi albukhaariyi wa muslimin saxiix maaha saas marka wuxuu yidhi wuxuuna sheegay xadiidkan ibnu maciin iyo abu xaatim iyo keyrkoodba inay daciifiyeen axaadiid kalena waa soo aroortay aan midka ku xiga dhammeeyo markaasaan sheegaynaa marka waxa mas'ala meeshaa ku jira wa bihi qaala xadahanaa moxamed bnu اlxaariث almisriyu wahuwa saduuqun yugrib min afraadi bni maaja qaala xadahanaa yaxya bnu raashidi wahuwa abu saciid albasriyu اlbaraa ضaciifu min afraadi bni maaja can yaziida mawlى salma wa yaziid bnu abi cubayd can salma wahuwa hiqat can salamata bni اlaqwac qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan arkay sallaa isagoo tukaday fasallama maratan waaxida hal maruu salaamo noqsaday xadiidkaana yaxya bnu raashidaa ku jiro oo daciif ah baabkan marka waxaa weeyaan wuxuu u baabaysan yahay hal salaamo noqsay wixii kusoo arooray saddexda xadiid oo uu baabkan ku keenay saddexdooduba waa daciif axaadiid kalena waa soo aroortay oo hal salaamo noqsi sheegayso mid walbaana dacfi iyo maqaal kama marna marka xadiid marfuuca oo nebiga ka ansaxay xaggiisa oo hal salaamo noqsi in lagu gaabsanaayo ah oo dacfi ka nabad galay ma jiro saxaabadu marka mas'aladan maxay ka qabeen hal salaamo noqsi in lagu gaabsado saxaabadu marka iyagu way isku khilaafeen iyo faman bacdahum a'imadii ka dambeysay qaar waxay yidhaahdeen salaamo noqsigu waa labo hal kuwa salaamo noqsanayeyna waa jireen akharu ahlilcilmina cala tasliimatayni labada salaamo noqsi bay ku tageen hal salaamo noqsina waxaa laga wariyey ibnu cumar anas caa-isha salamatu bnu lakwac afartaa saxaabi hal salaamo noqsi in lagu inay ku gaabsan jireen baa laga wariyey kaana marka wuxuu ku tusayaa labada arrinba inay bannaan tahay halna waa looga bixi karaa labana waa sida fiican amaa nebiga xadiid saxiix ah oo inuu hal salaamo noqsi ku gaabsadee lama hayo laakiin saxaabadu iyagu marka salaantoodu laba inay laba qaar ku salaamo noqsada hal kuwa ku salaamo noqsadana waa jiraan marka salaanta labaad inay sunno tahay in laga dhiganayb wa miman qaala bitasliimataynina iyaga dadadki waa aaday u badnaayeen qolada marka labada salaamo noqsi sheegayso yaa haddana agharkooda waxa ay leeyihiin mid ayaa waajibka uu ku dhacaa midda kalena waa sunno ayay leeyihiin ibnulmundirna arrintaa ijmaacuu kasoo naqliyey ahlucilmiga ijmaac inay yacnii labada midna inay tahay waajib midda kale sunno tahay ayuu soo raray ijmaaca ahlilcilmi ayb laakiin daa'ifa min alculamaa baa waxay ku tageen cagsiga taasba oo salaada laba unbaa looga bixi karaa hal maba looga bixi karo sida imaam axmed riwaayo laga wariyey tiis ah maalikiyada qaarkoodna ay ku tageen marka ijmaacaasi ma xoog badna khulaasadu marka laba salaamo noqsi baa marka mustaxab ah si khilaafka looga baxanay in qofka uu labadaba la imaado ayaa wanaagsan qaala baabu raddi الsalaami cala alimaami salaamta in imaamka laga radiyo salaanta radinteeda imaamka laga radiyo marka horkiisa oo imaamkii markuu assalaamu calaykum waraxmat ullah uu leeyahay ma'muumiintu inay ka radiyaan imaamka salaanta sidey uga radinayaan marka sheegeyna wa bihi qaala xadahanaa hishaam bnu camaarin qaala xadahanaa ismaaciil bnu cayaash qaala xadahanaa abu bakrin alhudaliy abu bakr alhudaliyu ismuhu sulma sulma bnu cabdillaahi waqiila rawx akhbaariyu matruuku اlxadiid waa nin taariikhiyahan ah laakiin xadiidka matruuk buu ku yahay min afraadi bni maaja can qataadata can اlxasan can samurata bni jundub ana rasuula اllahi sal l slama qaal idaa salama alimaamu imaamku hadduu salaamo noqsado farudduu calayhi salaanta ka radiya xadiidkan marka abu bakr alhudali baa ku jiro waa cilo riwaayat اlxasan can samurana waa yahay iyadana khilaafkii ka taagan waa macruuf waa mashhuur وبه qال xdثnا cبdة بن cبداللahi وهuو أbو سهل البصري ثqة rwى lh الbخاaرiي والأربcة qال xdثnا علي بن الqاsم iبن mاجة saasuu yihi علي بن الqاsم والصحيiح عبدالأعلى بن الqاsم waay ninkaan cبدالأعلى بن الqاsم marka أbو بشhr الluؤلuئي صدوq min أفrاad iبن mاجة marka iبن mاجة ku wahmiyey ninkan magaciisa oo cabdulaclaa buu ahaa cali buu ayuu ka dhigay sidaasaa marka xaafid ilmizi uu sheegay ayib oo wuxuu leeyahay tuxfaha iyo tahdiibulkamaalkaba mizi ibnu maajah ayuu ku gef xugmiyey fii hadihi tasmiya magacan wuxuuna yidhi alsawaabu cabdulacla bnu lqaasim saas waa sawaabka wa jaa cala sawaabi nusqay ku timid marka nusqo oo sunan ibni maajaha nusqooyinkiisa ka mid a nusqo oo nusqooyinka ibnu maajaha ka mid ah ayaa iyada waxay qoreysaa cabdulacla sida sawaabka laakiin waa iska tacliiq camal waayo haddii mar mizi iyo culimmadii ay leeyihiin ibnu maajaha meeshaan caliy bnu caliy bnu lqaasim ayuu yidhi waa magacan calina waa qaldanyaho cabdulacla waayo khataan ibnu maajaha la yimid hadday leeyihiin gadaal dambe marka halkan nusqo iyagu sida saxda ah bay iska qoreen ayb nusqadu marka saas qaala akbaranaa hamaamun huwa bnu yaxya alcawdiy can qataadata can اlxasan wa huwa alxasan bnu abiاlxasan albasriyu can samurata bni jundubin qaala amaranaa rasuulu اllahi sal l slam nebig wuxuuna amray an nusalima calaa a'imatina imaamyadeenna inaan salaanno waan yusalima bacdunaa calaa bacdin qaarkeenna qaarka kale inuu salaamo xadiidkanna ciladaas waxaa ku jirta riwaayat alxasan can samura ayb marka mas'aladan marka imaamka salaantiisa in la radiyo wax badan ayaa ku dhismaya axkaam badan ta koowaad waxaay tahay salaamo noqsigu ma tahay min furuudi salaati ma ka mid tahay mase ka mid ma aha haddii la yidhaha salaamtu arkaanta salaaday ka mid tahay oo min furuudi salaah bay ka mid tahay oo qofka salaada wuxuu uga baxaa yani haddaan dhahno salaada salaamo noqsigu waa rukni arkaanta salaada ka mida qofkuna salaada kama bixin ilaa uu assalaamu calaykum waraxmat ullah uu ka yidhaahdo salaamo noqsigii oo salaada looga baxayeyna waa rukni aan dhahno sidee marka loo radinaa salaanta imaamka marka taasaa imaanaysa waayo imaamku markuu yidhaaha assalaamu calaykum waraxmat ullah haddii la yidhaaho wacalaykum assalaam waraxmatullaahi la dhaho iyadoon la salaamo noqsanin soo salaaddii ma burayso leanna wacalaykum assalaam khitaab waayo waxaad kula waxaad kula warrama waa khitaab iyo la hadal aada la hadlayso qof khidaabaa ku jira salaadda adoo ku jira hadduu qof assalaamu calaykum yidhaha wacalaykum assalaam haddaad tiraa waa buraysaa soo maa ninkaanna weli ma salaamo noqsanin wuxuu ku jiraa fii xukmi salaati ayuu dhex nin salaad ku dhex jira waa suu uga radinaa marka hadduu ka radiyo salaadda sow kama burayso qolada aan salaamo noqsiga rukniba u haysanin ayaga waxay leeyiin awalba salaanta rukni maba ahayn banaan atixiyaadkii markuu dhammaysto qofka waa iska kici kara usoo iska bixi kara marka wacalaykum assalaam uu dhahaya kadibna assalaamu calaykum assalaamu calaykum uu dhahana qolada iyagu marka dhahayso maya salaamo noqsigu waa rukni waxaa u taalla iyaga marka ishkaalkan siday u xallin lahaayeen waxay leeyihiin marka raddu lma'muumi calaa salaami اlimaami bacda salaam bacda tasliimi اlma'muum radintaas waxaa laga wadaa bay leeyihin markaad assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmatullah aad tiraa kadib wacalaykum assalaam markaasaad dhahay waa kolkaad salaada ka baxda kabacdi yani goormaad radinay bacda bacda tasliim iyagu marka sidaas ayay qoladaa ay leeyihiin marka ishkaal meeshaas ka imaan maayo marka ayb mas'alada kale waxa ay tahay ama laakiin haddii la yidhaha qabla tasliim ha radiyo salaanta qabla tasliim khilaafkii marka waxaa imaanayo dee qofkii waaba salaadii waa ka buraysaa qaar marka waxay leeyihiin maya fii niyatihi bis radintan wax afka laga dhahayo maana qalbiga ma ku hadlaayo mana ku dhawaaqaayo niyadiibuu marka ula imaana saas ayb waxay isku khilaafeen marka halilma'muumu yanwii bisalaamihi aradda mas'alo kale waay taas marka suuradani waxay tahay wacalaykum assalaam maba dhahayaba ma'muumka laa qablu walaa bacdu laakiin salaamtiisa isaga ma'muumka uu salaamo noqsanaayo ayuu wuxuu u niyeysanayaa inuu imaamka uga radiyo ilaa qof hadduu ku salaamo ku yidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullah aلsalaamu calaykum waraxmat ullah haddaad tiraahdid waa radisa salaamtiina wacalaykum asalaam taa fiican in lagu radiyo laakiin haddaad tiraha assalaamu calaykum assalaamu calaykum kalena oo dhan waa laga radiyey salaamta waa radisa binaan calaa haadaa marka ma'muumka salaamo noqsigiisii ma u niyeysan karaa radin oo imaamkii salaamta oo uga radiyo laba qowl baa ku jirto bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin laa yanwi bidalika maya u niyeysan maayo imaam axmed baa nas ahaan u caddeeyey fii riwaayati muhanaa waana madhab ulxanaabila inaan la niyeysanaynin waay radintaas hadduu niyeysto marka salaada maka buree mase maka bureyso niyadii baa markaas saddex noqonee ogow hadda waxaan sheegay hadda yani baxhigaan hadda ku dhex jirnaa wuxuu yahay salaamtiisa radin ma u niyeysan karaa may uma niyeysan karo qowl ahaan sheegnay imaam axmed laga hayo haddii uu u niyeystana maxaa imaanaya marka haddii uu u niyeysto waxaa la fiirinaa markaas inuu keliya tasliimtiisa uu u niyeystay radin bis oo uunan u niyeysanin inuu salaadda uga baxo imaamka kaga radi bisoo u niyeystay ama labada ixtimaalka kale waxay tahay labaduu isku daray inuu imaamka ka radiyana waa u niyeystay inuu uga baxo salaadana waa u niyeystay midda dambe haddii ay tahay salaaddiis waa ansaxe leanna niyadii salaad ka bixidii taabic oo tan uga dhigay middaan waa iska taabic middaan oo radintu waa taabic haddii laakiin wax kale uunan salaamtiisa u niyeysanin ila siwa raddi waxaan ahayn ka radin imaamka uu salaamta uga jawaabo salaaddiisa waa buraysaa ayb haddii marka labada uu isku daro ina waradda waalkhuruuja min asalaati wax dhib ma dhibayso ayay leeyihiin haddii laakiin radin keliya oo u niyeysto salaadda inuu ka baxo aynan meesha ku jirin markaa salaaddii inay buraysa in kale waxay ku xiran tahay niyat اlkhuruuj niyatulkhuruujku rukni ma taha iyada lafteeda kutubaha furuucda fiqiga iyana waa waa dhigaan marka a'imada ku tagtay khulaasat lqowl waxay tahay salaan imaamkaa salaan laga radina ama qofka midig kaa jiro bidix kaa jiraad salaan ka radine wacalaykum assalaam ma dhahayside salaantaadii unbaa noqonaysa saas adiguna assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah la imaaw markaas marka niyat lkhuruuj iyo isku dar niyadii salaad yacni radinta wax dhiba male sidaana marka waxaa ku tegay abu xaniifa iyo shaafici oo baabkan dhan marka macnihiisu wuxuu noqonaa adiga salaantaada ayaa imaamka radin u noqonaysa waa un intaas baabkan ayb walidalika alimaamu اlbukhaari isaga saxiixiisa waa baabeeyey wuxuu yihi baabu man lam yarudda الsalaama calى اlimaami waاktafaa bitasliimi الsalaati bukhaari tabwiibkiisu saasuu ahaa qofkii aan ka radinin imaamka salaanta oo ku gaabsaday salaantiisa keliya isaga saasuu baabeeyey xadiidka citbaan oo keenay marka fasalama الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama wasalamnaa xiina salama markau salaamo noqsanaa anaguna salaamo noqsana bis waxbaan salaan ka radinay iyo ma sheegin marka radintan wacalaykum assalaam maba lala imaanayo salaad haddii lagu jiro hadday noqotona marka dee axaadiidta kusoo aroortana waa ujeednaa dacfigan baa ku jira ayb hadduu radinayana sidaa inuu u radiyo dhib mala ayb qaala baabunay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yakusu alimaamu imaamku ku gaar yeeli maayo nafsahu nafsadiisa biducaa'i ducada imaamka markuu ducay ducaynaayo ducada nafsadiisa ku gaar yeeli maayo ducadan la sheegaayo tee waaye waa da ducooyinka uu la jahrayo salaada ku dhex jiro maxaa ka mid a waxay ku xambaaraan culimada ducaa-ul qunuud waa qunuudaya maalan imaamka markuu qunuudayo marka jamacuu ka dhiga allahuma hadinii fi man hadayta ma dhahaayo allahuma hadinaa fi man hadayta ma dhahayo ducooyinkaas ama midda qof walba uu akhrisanaayo oo ataxiyaadka ducooyinka ka dambeeya iyo nin walba saga akhrisanaayo taasna ayb ee duco salaada ka dambeyso oo uu imaamku inta duceeyo oo dadka u duceynayana halkan looga hadli maayo waayo midaas iyada waqtiga rasuulka maba jirinba sala allahu calayhi wasalam culamo badanaana sheegtay waxaa ka mid a ibnu abi jamraha ka mida muqhtasarkiisa kitaabka uu ku sharxay bahjatunnufuuska ducada marka jamaaciga ee salaadaha kadib la iltisaamayo bidco inay tahay oo sheegay waa ibnu abi jamra w bahjat nufuuska shaadibi waa sheegay ibnu rajab laftiisu waa sheegay waxaana ku tusaayo rasuulku sal ll salam salaada marka uu ka baxo marbuu salaadii casri uu tukaday dadkuu tujiya assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmatullah markuu yidhi markiiba dadkuu ka titilaabsaday waa baxay dahabkii guriga yaalle waatuu soo qeybinayo inuusan duceynin waa caddahay sababtoo asxaabtii aaba la yaabeenba maba fariisaninba ne hore u dhaqaaqay xadiidkii dulyadaynna xadiidu dilyadaynna waxaa ku jirta fakharaja sarcaanu nnaas nebigu laba ragcou ku salaamo noqsaday dadkii degdegaayo waaba iska baxeenba nebiga ducadiisa waa loo fadhi lahay soo maana ninna mak maka ordi lahay hadduu sidaa yeeli jiray waxaa kaloo ka mid a nebigu sal l slam markuu salaamo noqsado haweenkaa hore ka bixi jiray ragga waxyar waa la hakin jiray rag haweenku inay sii baxaan haweenkaas marka hore ka baxaayo hadday duco jirtay ducada nebigay sugi lahaayeen sala allahu calayhi wasalam qofna ma uunan ka tageen ducada rasuulka sal l slam waxyaabahaas oo dhan marka culimadaa u deliishato masaladan reedad waxaa jira xadiidkan hadda soo socday waxay u qabsanayaan ducaa aljamaaci bacda salaa salaadaha ka gadaal mararka qaar dhib male in la duceysto haddii duruuf iyo wax jiraan aan lagana caado dhiganaynin mar mar haddii jamaaci jamaaci loo duceysanayo ama qofka uu duceysanayoba asaga qofka inuu keligii duceysto jamaaci in loo duceysto marmar mar un duruuf iyo waxday jiraan laa ba-sa laakiin waxaan la caadeysanayo oo haddii laga tago laga dhigaayo sidii in salaaddii wax ka hallaabeen oo kale oo lagu waqtigaas yacni daymuumada iyo iltizaamka yani waxay keenayaan markaas de bidcay keenayaan waxaan rasuulkii diin ka dhigan inoo diin laga dhiganayay noqonaysaa wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu lmusafa alxumsiyu qaala xadaanaa baqiyat bnu اlwaliid can xabiibi bni saalixin wahuwa alxumsiyu hiqat can yaziida bni shurayx wahuwa alxadramiyu maqbuulu ninkan ibnu xibaan unbaa towhiiqiyey oo nooc jahaalaha ku jirta can abi xayin اlmu'adin shadaad bnu xay saduuqun can thawbaana qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa yaumu cabdun addoon ma imaam noqdo uma imaam noqdo dad fayakusa nafsahu nafsadiisa ou ku gaar yeelo bidacwatin duco duunahum dadkii ou imaamka u ahaa ka sokay fain facala haddii uu sameeyo faqad khaanahum waa khiyaanay sidaa hadduu yeelo waa khiyaanay marka xadiidka ninka yaziid ibnu shurayx oo ibnu xibaan cidaan aynaynan towhiiqinin baa ku jira baqiyat bnu lwaliid laftiisana can ayuu ku warinayaa waana mudelis laakiin baqiya isaga waa la mutaabiciyey ayb halkaan iska jooga hada akhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi